suuqa weyn ee magaalada boosaaso qaybta lagu iibiyo alaabooyinka bagaashka sida dharka maacuunka ayaa xirnaa iyadoo dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay ay ganacsatada qaar joojiyeen inay dekedda magaalada boosaaso kala soo baxaan alaabooyin ay ka soo waarideen dalka dibaddiisa kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in maamulku uu cashuur ku kordhiyey alaabooyinka qaarkood oo uu bagaashku ka mid yahay shir looga hadlayey muranka ka taagan cashuuraha ee sababay in ganacsatada qaarkood ay xiraan goobahooda ganacsi ayaa maanta lagu qabtay rugta ganacsiga puntland ee magaalada boosaaso iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socday maamulka puntland iyo xubno ka mid ah ganacsatada suuqa weyn ee magaalada boosaaso qaar ka mid a ganacsatadii ka qayb gashay kulankaas waxa ay v o a uga warameen qodobada ka soo baxay kulankaas waxaa kaloo ganacsatadu ay sharaxeen sababta keentay inay xiraan goobahooda ganacsi islamarkaasna ay joojiyaan alaabooyinkii ay kala soo degi lahaayeen dekedda boosaaso
shani tobanber alaabtii dekedii taallaa oo ay ku dadan tahay marka canshuurtaas weeye sababta ay ganacsi suuqa loo xiray ganacsada walaal waxay ka cabanayaan canshuur lagu kordhiyey oo dekedda hadda ka bilaabatay oo alaabtii dekeda kasoo degaysay ayaa waxaa lagu kordhiyey canshuur aad u badan waa maacuuntay dharka baa lagu kordhiyey hadda mooshika taagan waa maacuuntay dharka canshuur siyaada lagu kordhiyey aad u fara badan wallaahi kolley anigu dherley baan ahay dharka maxawsaho kale aduu miisaal ahaan kartoonka aan sagaal door siddeed door ama meelaha lagu soo canshuuri jiray waxaa hadda laleeyahay lacag badan oo aduu soddon door ama dhaafasta meelahaasba hadda laleeyahay marka waxay ka farsan weyda inay suuqeen ay xiraan aduu haddeer wadahadal baa dhacay waa la wada fadhiistay qolada dowladda iyo rugta ganacsiga ganacsatada marka adugu heshiis hordhaca baa hadda kuley lagu heshiiyey in suuqi la furo sabtina insha alla fadhi la iskugu yimaado sabtiga fadhiga la iskugu imaanaya haddii hawshaas ku dhammaatana falilaahi xamdi suuq sii furnaanayaa haddii uu heshiis heshiis la gaari waayana dee ganacsato iyadaa tashanaysa go-aan bayna gaaraysaa insha allah maxamed cabdikariim baa layidhi ganacsatadu waxa ay ka hadlahayaanin waa cabasho ah cashuurtaa awood uma lihin ma qaadi karo mayna ahaan cashuur diid maynan ahaan inay dowladda necab yihiin may ahaan inay maamulka ka soo horjeedaan laakiin cashuurtii waxaa weeye awood uma lihin weeye marka waxaa fiican inuu isfaham jiro oo dowladdu ay fahamto oo u kuurgasho waxa cabashada ganacsatada ay una soo didho dad arrimaha xog ogaal u noqon kara soo xasaasi kara arrintaa maxamed maxamuud baa leeyid haa walaal guddigaan ka mid ahay waa kulanay saad aragtay ogtahayba suuqu ilaa iyo shalay waa xiran yahay haddeerna uun go-aan hordhaca la gaaray in la furo lana wada hadlo maya ganacsatada waxaa ka wakiila guddiga kan guddigan wixii uu gaaro unbaa fulaya insha allahu guddiga kanna wuxuu go-aansaday hadda la isla gaaray in bal la furo suuqii laba nin baa xiran odayaala oo weliba rag odayaal oo shirkado ka madax ahaabaa xiran marka arrintaas in bal nimankan laga wada hadlo arrinta suuqana laga wada hadlo canshuurtana laga wada hadlabaa hadda ballantuta xasan maxamuud ismaaciil afar iyo toban maalmood baa la wada hadlayay wasaaradda maaliyadda iyo ganacsada wada hadlayen guddi ganacsada waa iska qabteen guddigiisaad la socotay qayb baa xiran labadii oday oo waliba nabadoonada u ahaa oo labada shirkadood oo obek iyo guwaafi ee shirkadda kaafi baan leeyahay mas-uul ka ahaa labadiiba waa xiran yihiin waxayna u xiran yihiin arrintaas oo ay ka odayeeyeen iyagu oo ay macnaha aysan wax kulug lahayn dowladda ay la hadlayeen bes laakiin waxaa laga qabtay annaga oo diyaarinayna warqad guddoomiyaha gobolka ayaa noo yimid subaxii shalay ahayd oo taariikhu ahayd ka markii aanu guddoomiyuhu yuusuf ciidii soo diray arrintaa igala hadasha ayagaan loo diyarin inay la hadlaan laakiin waxaa la rabay in maadaba xilli ay xaalad adag taagnayd qoraal wuxuuna ay dowladtahay lala kulmayo qoraal baa loo diyaariyey qoraalkii la rabay in ay ula tagaan guddoomiyaha oo qoraal ahaan u gudbiyaan ayagii oo gacanta ku hayo markaa in loo dhiiba taliska qaybta imaada kadibna xarig baa la geliyey inkastoo maalintii labaad ay xirnaayeen inta badan suuqa weyn ee magaalada boosaaso ayaa haddana waxaa jira goobo ka mid ah suuqa weyn ee magaalada boosaaso oo si toosa u furnaa kuwaasoo ay ka mid ahaayeen suuqyada lagu iibiyo qudaarta hilibka iyo dukaamada iibiya qalabka korontada dhinaca kale xiriir ay v o a la samaysay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda puntland iyo maamulka gobolka ayaysan suurto gelin inay ka hadlaan xirnaashaha suuqa iyo cashuurta la kordhiyey faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso